دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar culus ku qaaday fariisiin askarta xabashada ethoobiya ku leeyihiin deegaan ka tirsan gobolka baay abwaanageeye ayaa bixiyey waraysigii ugu horreeyey tan iyo markii uu ku biiray xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaal culus ayaa ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ku dhex maray magaalada muqdisho shil gaari oo geysta khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay gobolka waqooyi galbeed ee dalka soomaaliya ciidamada dowladda xabashada ethoobiya ayaa gobolka afdheer ee dhulka soomaali galbeed ku dhacay shidaal ay leeyihiin ganacsato soomaaliyeed dad hor leh ayaa cudurka shumubiyoodka ugu dhintay deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellada dhexe ciidamo gadoodsan ayaa xirtay waddada aadda garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari kuwaasoo xanimay isku socodkii dadka iyo gaadiidka
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar culus ku qaaday fariisiin askarta xabashada ethoobiya ay kaga sugan yihiin deegaan ka tirsan gobolka baay rag hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar culus ku qaaday fariisiin ciidamada xabashada ethoobiya ay ka sameysteen deegaanka oodniinle ee hoostaga magaalada baydhabo dagaal in muddo ah socday ayaa ka dhacay halkaas welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray ciidamada xabashada ethoobiya inta uu leegyahay abwaanageeye ayaa bixiyey waraysigii ugu horreeyey tan iyo markii uu ku biiray xarakada mujaahidiinta al-shabaab maxamed cali ayaa ka warramaya
nageeye cali khaliif oo ah habwaaniye macallin ayaa xaqiijiyey inuu si rasmi ah ugu biiray xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadib muddo ka badan saddex bilood oo dad badan isweydiinayeen halka uu ka baxay waraysiga muuqaalka ah ayaa abwaanka lagu weydiiyey su-aalo xasaasi ah qeybaha hore waxaa lagu weydiiyey su-aalo isaga si gaar ah u quseeya halka qeybaha kalena aan ku hordhignay weydiimo ku saabsan xaaladda waddanka mar aan weydiinay sababta uu ugu soo wareegay wilaayaadka islaamiga ah ugana soo tegay muqdisho iyo jaamacadda dowladda federaalk ee ummadda ayaa waxa uu yiri gari waxaa jiray la odhan jiray dibad wareeg oo ay ku jireen gobonimo daraaddeed markii digasha ii gaadhay waxaan daydaayay markaan dowladnimo waayay dugaashiga cadaawaha markii darajo loo qaatay dhegihii daboolaa markaan daawo kala quustay soomaalida damiiriye markii fahanba loo diiday dildilaacan sii fiday markaan gooha damin waayey markii uu dadaalkan wadiyo samihii duugoobay dacwadii iyo islaamnimo markay hoosu dayi weyday doodiiyo warkaygii markaan gabayadii daayey dariir iyo culmi weye markay hadal ka soo daashay anigiyo duruufaha markii dani walaalaysay waxaan duurka awgeed u galay waa daliil adag dibad wareeg labadii kun iyo koob iyo labaatankii wey halkaa markaa waxaa ku jira qofkii ehlul caqli wuxuu fahmi karaa wixii anigu aan xamar ka rabay inaan ka dhiso mar kale waxaa ii muuqata in aniga dhismi karin saasaan shabaab su-aashaada jawaabteeda noocaas soo aaditaankiisa wilaayaadka islaamiga ah waxaa aada ugu walaacay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka oo uu ugu horeeyo wasiirka arrimaha gudaha kaasoo sidoo kale dhaleeceeyey waxaana weydiinay abwaanka sida uu u arko warkaas ninka maanta raalli ku ah in dalkayga la qabsado in diintayada la bedelo in dadnimadayada la dooriyo suwaal garan maysa ee nin intaa diidanna yah magacyo ugu yeedhyeedhaah intaan barbaartiyo shacbiga soo belbelinaayo berberiye dhulkii aan lahaa bixiya ciidayda xabashiga bilaash ugu fasaxa booramiye saylac barasaabadii herar la dhigay biilasha u geeya boosaasa iyo xeebihii cadow kusii beera baydhabo wayaanaha qabsaday bahal walaalaysta barxaddii kismaayoe afmadow gaalo kula biira federaalka waxaa loola baxay ceebta barakeeya baadariga roomaan fadhiya xamaraa soo booqda hadba daarihiisii burburay beesan kaga qaata madaxweyne iyo baarlamaan baadil ku heshiiya wallihii badhaysiga ahaa bacadka meeraysta hadba kii sanaatida baxsada boqor ka soo saara prime minister iyo kii ku xigay beela ku lahaada baqashada hoteelada qufulan been isugu sheega guuri intii uu ku guda jiray ka jawaabidda warka fiqi waxa uu soo qaatay gabay cusub oo uu sameeyey muddada uu joogo wilaayaadka islaamiga ah qayb ka mid ah gabayga waxa uu ku taabtay shisheeyaha buushi brak iyo hadduu baydhanala joogo idinkaa buruud sheegtay iyo baawer iyo xooge birmageydadii iyo adaalaayey bilistii iyo idinkaa badheedhahana yidhi coliyo baaruude bilaahi wixii aad rabteen waa barkumataale ballan wuxuu inoo yahay dilkaa nooga barateene seeftiiyo bilaawaha intaan kaaga boganaayo badda dhura ilaa naga bannada bedow u sheekeeya dhulka booba beeraha khariba beledka aafeeya biddo keena kii hore bedela wax isku baandheeya warnimayo meesha idinkaa haystee wixii aad doontaan idinkuna biddo keena kii hore bedela wax isku baandhay idinkana shaqadiina wata waxaan weydiinay waxa uu ku arkay wilaayaadka islaamiga ah balse waxa uu ka bixiyey jawaab baacdheer isagoo si gaar ah u ammaanay bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah dadka halkan dhulka deegaanadan ilaahay maaragtay uu ku beeray ilaahay sharaf buu ayuu ayuu gaar ah buu horta siiyey dadka dhulkan degan halgan diintooda lagu badbaadinayo oo dadnimadooda lagu badbaadinayo oo maxaa la dhaha jiritaankooda dambe lagu badbaadinayo inay dhulkooda ku soo dhoweeyaanoo ilaahay ku bulaaliyo dadkan ilaahay sharaftaasu horta siiyey ilaahay baana cid doona sharafta siiye taas taas waa dhulka intiisa kalena waa loo socdaa aniga abtirsiintaydu amisom iyo uganda iyo burundi iyo maaragtay balkanization waxaas ma marta aniga abtirsiintaydu intaasi kadib abwaan nageeya ayaa ka waramay heshiiska uu muuse biixi la galay etoobiya ee ku aadan badda meesha maanta doodu ka taagan tahay waa zeylac marka waa ruush iyo maraykan waa oo ku kala murmaya mosco iyo iyo iyo washington waxay la mid tahay hadda aragtidan ninka la dhaha putin oo washington dul fadhiista oo dadna nin maraykan la weydiiyo sideed u aragtaa in washington uu ruush ku yimaado saas oo kale occupation soo garan maysid marka saasaan walaal anigu ayaan manar in la yeelana maaha qof soomaali inuu arrintaas yeelo maaha ma ma ma suurtagal maaha inuu qof soomaali arrintaas aqbali karo hadafku waa in soomaalida la liqo waa inna la liqana dee ma rabo jiritaanka waa identitygayagii abwaanka ayaa qaybaha dambe ee waraysiga kusoo gudbiyey baaq ku socda bulshada dhalinyarada waxay yidhaahdaan mahmaa soomaaliyeed baa jirta waxay yidhaahdaan hooyo kasta gorgoriyo dhowr tukay dhashaa bay yidhaahdaan gorgorka waxaan leeyahay maantan iyo maalintaadi waa maalintii waxa socda aad diidi lahayd wey berri ma jirto berri ma jirto waad qasban tahay waad qasban tahay waad qasban tahay taasu intaas waa odayada waxaan leeyahay niyow waxbashi idinkaa naga yaqaan markaan warka soo ururiy in bal faragelinaha kaliya waxaas meel iska dhigay hadda meesha qadiyadaasaan ka hadlayna aan u laabto xabashi idinkaa naga yaqaan waxaan leenahay cimrigiina aab iyo godob iyo gunnimo aan deegaanada iyo dhulka iyo dadkaas aan ka suulin maaragtay ha uga tegin taariikh cusub oo gunnimo ah noo qorin
waraysiga abwaan nageeye oo ay xalay baahisay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa waxaa daawaday malaayiin qof oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa in badan oo ka mida dadka aragtiyada kasoo dhiibtay waraysiga waxa ay sheegeen in aan la inkiri karin waxyaabaha uu soo bandhigay nageeye kuna kalifay inuu qalabka qaato kana soo jeesta safka xarakada mujaahidiinta al-shabaab maadaama ay dalka kusoo duuleen shisheeye kala duwan dagaal culus ayaa ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ku dhex maray magaalada muqdisho faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali wararka inaga soo gaaraya magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa ku waramaya in ciidamo ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa taabacsan xildhibaan cismaan xaadoole oo horey u ahaa sarkaal ciidan hadna ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka wararka ayaa intaas ku daraya in dagaal culus u dhex maray ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa xaadoole dagaalka ayaa la isku adeegsaday hubka culus iyo kan fudud iska horimaadka ugu culus ayaa ka dhacay meel kaabiga ku haysa masjidka irshaad oo u dhow guriga xildhibaan xaadoole sawiro lagu baahiyey baraha internetka waxaa laga dheehanayaa ciidamo aad u hubaysan oo isku geedaamay halkii diriirtu ay ka dhacday ila wareedyo ayaa warbaahinta u sheegay in dagaalka uu ka dhashay khasaare soo gaaray ciidamadii dagaalka dhex maray iyo dad shacab ah oo ka agdhowa goobta uu dagaalka ka dhacay ma ahan markii ugu horreysay oo ay ciidamada dowladda federaalka isku fara saaraan magaalada caasimada ah ee muqdisho waxaana marar badan dagaalo u dhexeeyey ciidamada dowladda federaalka khasaare baaxad leh kasoo gaaray dadka rayidka ah ee dushooda lagu dagaalamayo ciidamada dowladda federaalka ayaa gudaha muqdisho isku adeegsada hubka noocyadiisa kala duwan sida garneelada garbaha laga tuuro oo aynu ognahay in loogu talagalay goobaha dagaalka
shil gaari oo geestay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay gobolka waqooyi galbeed ee dalka soomaaliya cabdiraxmaan beder ayaa ka waramaya hal ruux ayaa ku geeriyootay ku dhowaad tobankaana waa ay ku dhaawacmeen shil gaari oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay waddadii xidhiidhisa magaalooyinka berbera iyo hargeysa ee gobolka waqooyi galbeed soomaaliya shilkan oo si gaara kaga dhacay duleedka magaalada abdaal ayaa markii laga soo tago halka ruuxii ku nafooyey waxaa sidoo kale ku dhaawacmay toddoba kale dadka ku dhaawacmay shilkan oo qaarkooda uu soo gaaray dhaawacyo culus ayaa loo qaaday magaalada hargeysa si loola tacaalo xaaladooda caafimaad magaalooyinka ukaarm iyo maamulka somalilan ayaa waxaa aada ugu soo badanaya shilalka gawaarida iyadoo inta badan uu ka dhashado khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ciidamada dowladda xabashada ethoobiya ayaa gobolka afdheer ee dhulka soomaali galbeed ku dhacay shidaal ay leeyihiin ganacsato soomaaliyeed faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdifitaax faarax fuustooyin shidaal oo qaab ganacsi u gelayay gudaha dhulka soomaali galbeed oo ay xoogga ku haysato xabashida itoobiya ayaa la sheegay in ciidamada xabashida itoobiya ay la wareegeen fuustooyinkii ku jiray shidaalka iyo gaarigii waday fuustooyinkan oo aad u badan ayaa loo waday gudaha dhulka soomaaliyeed ee xabashidu haysato waxaana la xaqiijiyey in shidaalkaasi uu ka yimid deegaano kale oo ka tirsan gobolada soomaaliya war ka soo baxay ciidamada itoobiya ayaa lagu sheegay inay qabteen gaari waday soddon fuusto oo shidaala oo ka yimid dhanka soomaaliya waa sida ay hadalka u dhigeene waxaana ay sheegeen in shidaalkan ay ku qabteen deegaan ka tirsan gobolka afdheer ee dhulka soomaali galbeed gaariga shidaalka waday oo qiyaas ahaan u jirsaday meeshii u waday afartan iyo sagaal kilomitir ayaa waxaa gebi ahaanba la wareegay ciidamada itoobiya waxaana ay sheegeen in shidaalka iyo gaarigii lagu wadayba ay gacanta ku dhigeen ciidanka xabashida ee la wareegay shidaalka ganacsi ayaa sheegay in shidaalkan uu sabab u noqon karay sicir barar dhinaca shidaalka oo ka dhaca gudaha itoobiya waa sida ay tilmaameene si kastaba ganacsatada soomaaliyeed ayaa si caadiga uga kala shaqaysan jiray dhulka ay xabashidu haysato waxaana la geeyaa dhulkaasi agabyo kala duwan oo laga qaado gudaha soomaaliya mana jirin caqabado uga imanayay xabashida dhulka xoogga ku haysato waxaana ay dadka waxgaradka ay sheegayaan in tani ay ka dhalatay carada bulshada soomaaliyeed ee ka hor yimid damaca itoobiya ee lagu siiyey qayb ka mida badda soomaaliya dad hor leh ayaa cudurka shumubiyoodka ugu dhintay deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellada dhexe cabdiqaaliq macalin cabdiweli ayaa ka warramayaa waxaa mar kale lasoo sheegayaa in cudurka shuban biyoodka uu ka dilaacay deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe cudurkan ayaa la sheegay in uu ka dilaacay deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellada dhexe isagoona halkaasi ku dilay ku dhowaad afar qof oo caruur ah waxaana goobaha caafimaadka la geeyey dad uu soo ritay cudurka muxidiin mukhtaar macalim oo ah wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka maamulka hirshabeelle oo la hadlay warbaahinta maraykanka ayaa ka warbixiyey cudurka ka dilaacay xawaadley waxaa jiro dhimasho oo ilaa hadda aan soo gaarayso afar kees oo dhimasho ah iyo dad ilmo da-doodu ka yar tahay shan sano iyo dad da-aba iyo dad naftirkooda dhallinyaro ah in cudurka uu soo ritay dhimashada guud ahaan waa afartaas waxaa jiro kiisas fara badan oo iyagana runtii soo shitay oo soo gaaray isbitaal goboleedka iyo markaas xarumaha caafimaadka waxaa jiro guud ahaan deegaanada hirshabeelle in bishii ugu dambaysayba ama isbuucyadii ugu dambaysay yani ay soo fara badanayeen kiisaska uu soo ridanayo cudurka shubanka shubanbiyoodka maalmihii u dambeeyey kiisaska waxay ku soo bateen gobolka shabeellaha dhexe khaasatan ee degmada xawaadley iyo tuulooyinka hoos yimaado gobolka shabeellada dhexe ayaa bilihii lasoo dhaafay waxa uu cudurka shuban biyoodka ka dilaacay deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe waxaana cudurka loo aaneynayaa roobab daweelo wata oo ka da-ay gobolka iyadoona dadka u dhow webiga ay cabeen biyo wasaqaysan warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ciidamo gadoodsan ayaa xirtay waddada aadda garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari kuwaasoo xanimay isku socodkii dadka iyo gaadiidka moxamed qaasim ayaa ka warramayaa ciidamo gadoodsan oo ka tirsan maamul goboleedka puntland ayaa xirtay jidka adag garoonka diyaaradaha magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ciidankan ayaa ka gadoodsan mushaaril-aan haysatay muddo dheer iyo daryeel xumo daran sida ay sheegaan askartan gadoodsan waxaana arrintani saameyn ku yeelatay isku socodka bulshada iyo weliba gaadiidka kuwaas oo maalintii si joogto ah uga shaqaysa jiray suuqyada magaalada boosaaso ma ahan markii ugu horeysay oo sidan oo kale u gadoodaan ciidamo ka tirsan maamul goboleedayaasha ka dhisan qaybo ka mid ah dalka soomaaliya iyo dowladda federaalka waxaana ciidamada ka gadoodan badanaa mushaaril-aan iyo daruufo kale taas oo ay sabab u tahay musuq maasuqa daran oo hareeyey madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka
warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan oo naga intaa